kulamadu waa ay farabadnaayeen colaad balse waxaa ugu muhiimsanaa kulan looga hadlaya isbedelka cimilada adduunka waxa uu ahaa kulan madaxeed uu soo qabanqaabiyey xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxaa ka hadlay madaxda caalamka qaarkood sida madaxweyne obama oo u sheegay qaramada midoobay in wasaqowga ku dhacaya cimilada adduunka ay tahay dhibaato u baahan in wadamada waaweyn ay safka hore isa soo taagaan oo arrintaas wax ka qabtaan isagoo weliba fariin u jeediyay china oo uu sheegay in loo baahan yahay in ay maraykanka kala shaqayso sidii dunida looga baabi'in lahaa amaba looga yareyn lahaa wasaqda hawada galaysa mar walba cimilada wax u dhimaysa marka kulankani waxa uu ahaa kulan si weyn ay dadka isha ugu hayeen weliba wadamada waaweyn ee caalamka iyo weliba wadamada soo koraya iyagoo walaax ka muujinaya sida wax looga qaban karo dhibaatadan xagga cimilada oo sii kululaanaysa daawud sidaan ognahay waxaa bilaabanaya khudbadaha madaxda caalamka ay sanad walba halkaasi ka jeediyaan maanta dhanka kalena waxaa jira kulan arrimaha soomaaliya looga hadlayo ma la og yahay waxa kulankaasi uu ku saabsan yahay kulankaasi waa kulan muhiim u leh soomaaliya sida uu ii sheegay wasiirka arrimaha africa ee britain james dudridge oo aan kula kulmay xarunta qaramada midoobey waxa uu sheegay in soomaaliya muhiimad gaara u leedahay beesha caalamka islamarkaana kulankaasi lagu samayn doono qiimeyn ku saabsan howlaha wadajirka ee beesha caalamka dhinacyadeeda kala duwan ay ka kaabayaan soomaaliya sidii ay uga soo bixi lahayd xaaladda haatan ay ku sugan tahay ugu dambeyntiina loo gaari lahaa in lugaheeda isu taagto soomaaliya waxaa kulankaasi jooga oo kasoo qeybgalaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo haatan ku sugan magaalada new york sidoo kale waxaa kulankaasi iyana dhinaca ka gudoominaysa guddoomiyaha guddiga midowda africa haweeneyda la yidhaahdo consazana zuma waxaana la filayaa in arrimo badan oo soomaaliya quseeya kulankaasi lagu gorfeeyo sida wasiirka oo ii sheegay waa gartay arrimaha kale ee caalamka ee sida gaarka diiradda loo saarayo shirkan maxaa ka mid a daawud shirkani waxaad moodaa inuu muhiim u yahay arrimo badan oo dalalka caalamka haatan kusoo kordhaya maanta oo kale ra-isul wasaaraha britain waxaa la filayaa inuu kulan gaara la yeesho ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq mister abadi iyo hogaamiyeyaal kale oo gobolkaasi ka tirsan waxaa arrimo arrimaha looga hadlaya ka mid ah arrimaha ururka daacish ee dalka ciraaq iyo syria howlgallada ka wada waxaa kaloo iyana jira kulan kale oo muhiim ah oo ku saabsan arrimaha dagaalyahanada shisheeye ee intay dalalkooda ka tagaan dalal kale u dagaal doonta sida dhalinyarada soomaalida iyo kuwa kale muslimiinta ee ka tegaya dalalkooda sida maraykanka kuwa britain ku nool iyo kuwa wadamada kale yurub ee tegaya wadamada kale caalamka ee ku biiraya kooxaha mintidka ah waxaana kulankaasi aad moodaa inuu muhiim u yahay dalka maraykanka waayo waxaa shir guddoominaya madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama daawud ugu dambeyntii new york sidaan ognahay waxaa lagu yaqaanaa waa magaalo aada u zaxmad badan oo gawaarida iyo dadka iyo xitaa baakinada aan la helin haatan oo shir weyn oo caalamiya oo boqol iyo afartan madaxweyne in ka badan iyo wafuuddooda isugu imanayaanna uu ka socdo waa sidee xaaladda magaalada new york shirkani qaramada midoobay sideedaba amaba sida ay baahinayso qaramada midoobay laanteeda dhinaca warbaahinta waxaa kasoo qeybgelaya xubno ka socda boqol iyo sagaashan iyo saddexda dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay waad ka dareemaysaa magaalada way ka duwan tahay sidii hore u ahaan jirtay waxaa meel walba dhooban ciidamo boolis ah gawaarida zaxmadii hore u jirtay way laba jibaarantay meel walba ciidamada amniga kuwa sirdoonka ayaa taagan oo sugaya amniga waxaa jira wadooyin badan oo magaalada la xiray kuwaas oo ciri kasii dhigay dhaqdhaqaaqii magaalada ee dhaqdhaqaaqii gaadiidka aad buu ugu yaraaday meelaha qaarkood weliba meelaha ku dhow dhow xafiisyada qaramada midoobay kuma arkaysid gawaarida gaarka ee dadku ay leeyihiin waxaa halkaasi maraya oo keliya waa gawaarida wafuudda gawaarida ciidamada booliska iyo gawaarida ciidamada kale amniga marka magaalada iyadoo markii horeba culays dhaqdhaqaaqyo badan ay ka jireen ayaa haddana waxaad moodaa in toddobaadkan shirka uu soconayo culays kale oo weyn soo korayo inta wafuudani badan ay ka tegayso maba ay ka dhamaysanayaan shirkoodan muhiimka ee golaha guud ee qaramada midoobey oo ah kii sagaal lixdanaad ee qaramada midoobey ay qabato aad baad umahadsan tahay daawud wuxuu kusoo kordhay shirkaasi iyo khudbadaha madaxweyneyaasha ay jeediyaan dabcan waxaad noogu soo gudbin doontaa idaacadaha yaga galabta iyo caawa hadduu aleed waad mahadsantahay